luukos cutubka afar iyo tobnaad
maalin sabtiya markuu galay mid ka mid ah kuwa fariisiinta u sarreeya gurigiisa inuu kibis cuno waxaa dhacay inay fiirinayeen oo bal eeg waxa hortiisa joogay nin uur weyneed qaba markaasaa ciise u jawaabay oo kuwii sharciga yiqiin iyo fariisiintii ku yidhi isagoo leh ma xalaal baa in sabtida wax la bogsiiyo mise maya laakiin way aamuseen isaguse intuu ninkii qabtay ayuu bogsiiyey markaasuu sii daayey wuxuu iyaga ku yidhi kiineebaa leh dameer ama dibi ceel ku dhacay oo aan maalin sabti ah dhaqso uga soo bixinaynin wayna uga jawaabi kari waayeen waxyaalahaas goortuu arkay kuwii loo yeedhay sidii kursiyadda hore u doortee ayuu maseel kula hadlay oo ku yidhi markii ninkuugu yeedho aroos kursiga hore ha fadhiisan waaba intaasoo isagu ninkaa murwad weyn ugu yeedho oo kii isaga iyo adiga idiin yeedhay uu yimaado oo kugu yidhaahdo kan meel sii oo markaasaad bilaabaysaa inaad meesha dambe ceeb ku fadhiisato laakiin goortii laguu yeedho tag oo meesha u hoosaysa fadhiiso si kii kuu yeedhay kolkuu yimaado uu kugu yidhaahdo saaxiibow sare u soco markaasaad ammaan ku lahaan doontaa kuwa cuntada kula fadhiya oo dhan hortooda waayo mid kasta oo isa-saraysiiyaa waa la hoosaysiin doonaa oo kii is-hoosaysiiyana waa la saraysiin doonaa wuxuuna ku yidhi kii u yeedhay goortaad qado ama casho samayso ha u yeedhin saaxiibbadaada ama walaalaha ama xiyaalka ama derisyadaeda hodanka ah waaba intaasoo iyaguna ay markooda kuu yeedhaan oo ay abaalgud kugu noqotaa laakiin goortaad diyaafad samayso waxaad u yeedhaa masaakiinta iyo kuwa laxaadkala iyo cuyaannada iyo dhoolayaasha oo aad barakaysan doontaa waayo iyagu ma leh waxay kugu abaalgudaan laakiin waxaa laguu abaalgudi doonaa wakhtiga sara kicidda kuwa xaqa ah kuwa cuntada ula fadhiyey midkood goortuu waxaas maqlay wuxuu isaga ku yidhi waxaa barakaysan kan kibis ku cuni doona boqortooyada ilaah wuxuuse ku yidhi nin baa casho weyn sameeyey oo dad badan u yeedhay oo saacaddii cashada ayuu addoonkiisii u diray inuu kuwii loo yeedhay ku yidhaahdo kaalaya waayo haatan wax walba waa diyaar markaasay kulligood waxay bilaabeen inay fikir keliya ku marmarsiyoodaan kii u horreeyey ayaa ku yidhi beer baan iibsaday oo waa inaan tago oo aan soo arko waxaan kaa baryayaa inaad iga raali ahaato mid kale ayaa yidhi waxaan iibsaday shan qindi oo dibi ah oo waan tegayaa inaan imtixaamo waxaan kaa baryayaa inaad iga raali ahaato mid kale ayaa yidhi naag baan guursaday sidaa darteed ma iman karo markaasaa addoonkii yimid oo waxaas ayuu sayidkiisii u sheegay kolkaasaa sayidkii guriga cadhooday oo wuxuu addoonkiisii ku yidhi dhaqso jidadka iyo surimada magaalada u bax oo soo kaxee masaakiinta iyo kuwa laxaadkala iyo indhoolayaasha iyo curyaannada kolkaasaa addoonkii ku yidhi sayidow waxaad amartay waa la yeelay oo weli meel baa bannaan markaasaa sayidkii wuxuu addoonkii ku yidhi jidadka iyo wadiiqooyinka oodaha u bax oo dadka ku qasab inay soo galaan si uu gurigaygu u buuxsamo waayo waxaan idinku leeyahay nimankaas loo yeedhay midkoodna cashadayda dhadhamin maayo
waxaa isaga la socday dad badan markaasuu u jeestay oo wuxuu ku yidhi haddii qof ii yimaado oo aanu nicin aabbihiis iyo hooyadiis iyo afadiisa iyo carruurtiisa iyo walaalihiis xataa naftiisana xer iima ahan karo ku alla kii aan isku talaabtiisa soo qaadan oo aan iga daba iman xer iima ahaan karo waayo midkiinay doonaya inuu noobiyada dhiso oo aan kolkii hore fadhiisan inuu xisaabo intay ku kacayso inuu ogaado inuu haysto wax uu ku dhammeeyo in kale waaba intaasoo markuu aasaaska dhigo oo uu dhammayn kari waayo kuwa eegaya oo dhammu ay bilaabaan inay ku qoslaan iyagoo leh ninkan wuxuu bilaabay inuu wax dhiso waana dhammayn kari waayey ama boqorkee u tegayey inuu boqor kale dagaal u baxo isagoo aan kolkii hore fadhiisan oo tashan inuu toban kun kala hortegi karo kan labaatan kun ula imanayaa ama haddii kale intuu kan kale weli fog yahay ayuu ergo soo diraa oo wuxuu weydiistaa wax lagu heshiiyo sidaa darteed midkiin walba oo aan ka tegin wuxuu leeyahay oo dhan har ima ahaan karo haddaba cusbadu waa wanaagsan tahay laakiin haddii cusbadu dhadhan beesho maxaa lagu cusbeenayaa uma ay wanaagsaneen dhulka ama meeshii digada waase la tuuraa kan dhega wax lagu maqla lahu ha maqlo